halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee famiyada geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin sabti ah oo labaatan ay tahay bisha diseembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda fiidnimona wadajir halkan waxaa uga daadaheen doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadaan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo wadahadalla ay uga furmayaan magaalada jabuuti halkaas uu ku martiqaaday madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele
adeer waxa weeye inta aan ka war hayno madaxweyne ismaaciil cumar geele labada madaxweyne oo marti qaaday jabuuti ay isugu yimideen maantana wuxuu sameeyey qadar rasmi ah
dowladda kuuriyada waqooyi oo beenisay inay ku lug lahayd weerarkii lagu jabsaday kombyuutarada shirkadda sony bictures waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in dalkiisu uu ka jawaabi doono weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday shirkadda filimada ee sony xafiiska dambe baadhista ee maraykanka ee f b i ayaa ku eedeynaya dowladda kuuriyada waqooyi inay ka dambeysay weerarkaasi filimkan ayaa ku saabsanaa sheeko majaajilo ah oo mala awaal ah oo ka hadlaysa dil loo qorsheynayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi dhinaca kalena kuuriyada waqooyi ayaa iyadu beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi waxayna eedeyntaasi ka imanaysaa maraykanka ku tilmaantay aflagaadaansan lahayn kuuriyada waqooyi waxay soo jeedisay in baaris wadajir ah oo arrintan lagu sameeyo ay sameeyaan maraykanka iyo dalalka kale
dowladda ruushka ayaa waxa ay sheegtay in taariikhiyan ay gobolka karemiya xaq u leedahay iyadu sidoo kalena dowladda ruushka waxa ay cambaaraysay xayiraad cusub oo maraykanku uu soo rogay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xayiraad waxa uu ku soo rogay gobolka ee ukrain ka go-ay ee kremiya gobolkaasi oo ku biray dalka ruushka madaxweyne obama ayaa amar waxa uu ku bixiyey in badeecadaha muhiimka ee maraykanka aanan loo diri karin gobolkaasi islamarkaana aan laga soo iibsan karin alaabta ganacsiga maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay muujinayaan inaysan aqbali doonin qabsashada ruushka uu qabsaday gobolkaasi xayiraadan cusub ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo dalka ukrainna looga dabaaldegayo munaasabadda maalinta lagu magacaabo maalinta santineclos oo ka mid ah maalmaha sida weyn looga xuso wadankaasi dhinaca kale maalinta axadda ee berita ayaa lagu wadaa in ay dib u furmaan wadahadaladii hakadka uu ku jiray ee u dhexeeyey dowladda ukrain iyo gooni ugoosadka ruushka
saraakiisha ammaanka ee dalka bakistan ayaa sheegaya in ugu yaraan shan ka mida maleeshiyada taalibaan lagu dilay weerar ay qaaday mid ka mida diyaaradaha maraykanka ee aan duuliyuhu wadin weerarkan ayaa ka dhacay gobolka waqooyiga wasiiristaan saraakiisha ayaa tilmaamay in laba gantaal oo ay diyaaraddu soo riday lala eegtay maantoo sabtiga degmada data khaliil oo ay ku badan yihiin maleeshiyaadka alqaacida iyo taalibaan sarkaal sare ayaa sheegay inaan weli la shaacin haybta dadka la dilay islamarkaana laga yaabo in tirada dhimashadu ay kor u sii kacdo ciidamada bakistaan ayaa tan iyo bishii juun waxa ay wadeen howlgallo ka dhana maleeshiyaadka mayalka adag ee ku sugan qaybo ka mid a dalkaasi wargees weyn oo kasoo baxa dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameeyey sida hay-adda f b i da maraykanku ay u wareysato dadka taasoo lagu ogaaday in hay-addu baaritaanadeeda aysan ahayn kuwo iyagu habboon islamarkaana marin habaabina oo xaqiiqada ka weecda wargeeska new york times ayaa waxa uu sheegay inuu helay qayb ka mida warbixinta f b i da gudaha ee ku saabsanayd baaritaano ay hay-addu samaysay kuwaasoo muran badan dhaliyey taasoo ay ku jireen qaladaad lagu sheegay ilaa iyo koob iyo afartanka kun ee bog ee wareysyada ee hay-addu qaaday ee lasoo bandhigay wargeeska ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in cadeymaha hay-adda iyo hanaanka xabsiyeedyadeeduba ay ka buuxaan mushkilado badan
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad wararkaasina kala socoteen fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa lagu wadaa inay caawa kulan ku yeeshaan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti labada madaxweyne oo maanta gaaray magaalada jabuuti ayaa waxaa marti qaaday madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle wuxuuna duhurnimadii maanta qado ugu sameeyey magaaladaasi jabuuti safiirka soomaaliya ee jabuuti cabdiraxmaan cabdi xuseen cabdiraxmaan guulwade ayaa v o da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan midnimada soomaaliya maxamed colaad xasan ayuu uga waramay kulanka dhici doona adeer waxa weeye inta aan ka warhayno madaxweyne ismaaciil cumar geelle labada madaxweyne oo marti qaaday iyo bunta ay isugu yimideen maantana wuxuu sameeyey qadar rasmi ah oo labadooda iyo wafuuddii la socotay iyo diblomaasiyiintii annaga aanu ka wada qayb galnay waxaana filayaa qadadaas markay dhamaatay kadib inuu si gaara ula kulmi doono labada oday iyo hadday iyagu doortaan inay cid kale kala qayb gasho oo u sheegi doono sababtu u marti qaaday ila isagaa marti qaaday sababtuna wax kale ma noqon karto waxa weeye arrimihii soomaaliyeed oo in muddo wadahadalkooda u london kasoo bilowday laba goor istanbul la tegay muxuu ahaa arrintaasu u marti qaaday iyadaana lasii wadi doonaa waxaana isleeyahay waxaa un loo jeeda waa dal soomaaliyeed haddii alla yidhaaho waan rajaynaynaa in soo dhawaad iyo afgarad u yimaado insha allah inta maalmood ee wadahadalladan ay soconayaan ma la shaaciyey muddada waad ogtahay hadda qof madaxweynaha wax badan wadankii kama maqnaan karo waxaan qiyaasayaa maanta caawa berri inay soo gabagaboobi doonto ugu dambeyn berri gelinka hore sidaad adiguba xustay wadahadalladan london bay ka soo bilowdeen turkiga laba jeer la isugu tegay istanbul maantana madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa labadii mas-uul marti qaaday sidaad hadalka u dhigtay maxay ku kala duwan yihiin wadahadallada soo socday iyo wadahadalkan kulamadaas socday hade wuxuu hadday socdaan oy socdaan meel inay ku dhammaadaan weeye oo ama ay natiijo dhalaan hadalhayntu waxay u badan tahay inuu laga wada hadli doono sidii soomaalida isugu soo celin lahaa bay u badan tahay hadalhayntu laakiin hadda wax rasmioon ku dhihi karo saasay u badan tahay ma jiro laakiin waxaan qiyaasaynaa diblomaadka dhexdiisa inuu sidii la isugu soo noqon lahaa oo wadankii midnimadiisii iyo muxuu ahay waxqabadkiisii loo raadin lahaa inay hadalhayntu u badan tahay baad moodaysaa marka marka laga soo tago madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele cid kale oo beesha caalamka ah oo dhaqdhaqaaqa wadahadalkan ku lug leh miyaa jirta ilaa iyo hadda aniga dhaqdhaqaaq kale ma arkin laakiin in ay madaxda muxuu ahayy adduunka arrintan la socdaan baan qiyaasayaa oo isu-imaatinkan iyo muxuu ahayy wixii lagu wada hadli lahaa in meelo badanoo laga wado soomaali arrimaheeda ay ka warqabaan baan malaynaya laakiin hadda martiqaadka madaxweyne ismaaciil cumar geela sameeyey wixii ra'yigiisa ana labada madaxweyne wuu u sheegi doonaa laakiin annagu dadkan diblomaasiyiinta ee jabuuti jooga waxay isla qabaan in uun laga hadli doono sidii la isugu iman lahaa
waa tahay kaasi wuxuu ahaa safiirka soomaaliya ee jabuuti cabdiraxmaan cabdi xuseen cabdiraxmaan guulwade wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan sida aad warkaba ku maqlayseen wargeyska the new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa sheegay in hay-adda dambe baarista federaalka ah ee f b i ee dalkan maraykanku in ay in ay ayaa wargeyskaasa wuxuu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan hay-addaasi oo ku sugan caalamka meelo kala duwan oo caalamka in aan si wanaagsan ay u soo ururiyeen si aan munaasab ahan ay u soo ururiyeen warbixinno kala duwan sidoo kalena in ay hay-addaasi lumiyeen caddaymo fara badan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo akhriyey waryaheenna cabdiraxmaan xuseen fure
wargeyska new york times sida uu sheegay wuxuu hayaa nuqul muhiima oo warbixin ah oo ay soo saartay f b i oo muujinaya in cilado badan ay ku jiraan nus ka tirsan caddaymaha warbixintaasoo ka kooban afartan iyo kow kun oo bog ama qaybood iyadoo wargeeska oo intaas ka darayn hanaanka ururinta iyo kaydinta caddaymaha f b i ay hareereeyeen dhibaatooyin fara badani sida laga soo xigtay wargeyska new york times warbixintani waxaa ku jira in f b i-du ay hayso hub ka badan marka la barbar dhigo dhaqaalaha iyo waxyaabaha muhiimka hayso sida warqaysku u qoray caddayntan ayaa ah mid muhiima marka ay timaado in la qaado baaritaan dhanka dembiyada ah iyo ciqaabista oo qareennadu ay u isticmaali karaan in caddaymuhu ay iskhilaafsan yihiin oo horseedi karta in maxkamaddu ay laasho ama ay xorto warbixintaase mas-uuliyiinta hay-adda f b i ayaa la sheegay inay xiriirayaasha caalamka u sheegeen inay daaha ka qaadi doonaan eedaysanayaasha iyadoo wargeysku intaasi ku daray in ciladaha ugu badan ay dhaceen markii la qorayay caddaymaha laga soo helay goobaha kala duwan kuwaasoo ahaa kuwa mug weyn dhanka kale warbixinta f b i da ayaa la kulantay dibudhac aad u fara badan oo lagu sheegay inay ka dhasheen dhanka kombiyutaraadka hay-adda gaar ahaana nooca loo yaqaano sentel sida uu qoray wargeyska the new york times ayaa sidoo kale la sheegayaa in la waayay aga badan oo laga qaaday goobihii lagu hayay iyo kuwo aan dibba loogu soo celin goobihii lagu kaydinayay taasoo ah mid dhibaatadeeda leh waa sida uu wargeysku qoray waxa uu sidoo kale wargeysku qoray in ciladaha ay sidoo kale qayb ka yihiin shaqaale ka tirsan hay-adda f b i oo aan la siinin tababaro ku filan gaar ahaan hanaanka loo kaydiyo ama loo xifdiyo caddaymaha iyo xogta lasoo helo dhinaca kale saraakiil ka tirsan hay-adda f b i ayaa sheegay inay samayn doonaan baaritaano ku aadan umuurtaase iyadoo horana afhayeenka hay-adda f b i michel corton ay sheegtay inay wadaan qorshayaal badan oo dibuhabayn ay ku samayn doonaan xafiisyada hay-adda ee dalka si sare loogu qaado hanaanka iyo ilaalinta xogta hay-addaasi ay soo hesho
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay cabdiraxmaan fure ayaa nala socodsiinayey xubintaasi amaba warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waa hagaagee dhinaca kale dowladda kuuriya ayaa kuuriyada waqooyi ayaa iska fogeysa eedeyn uga timid maraykanka oo ku aadan inay ka dambeeyeen weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday shirkadda sony maamulka pyonyan ayaa waxaa eedeyntaasi uu ku tilmaamay aflagaado aanan sal lahayn balse waxa ay soo jeediyeen in baaris wada jira oo arrinkan lagu sameeyo oo ay maraykanka kala qayb qaadanayaan waa kan maxamed colood xasan oo warbixintaasi noo haya
afyeen aan la magacaabin oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in cawaaqib xumada ka dhalan karta ay tahay mid aan la mahdin doonin haddii xukuumadda washington ay diido inay qayb ka noqoto baaris wadajira oo ay sii wado eedeynta ay ku hayso pyonyan afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa hadalkan ka sheegay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa dalkaasi ee marka lasoo gaabiyo magaceeda la yidhaahdo k c n a jimcihii ayay ahayd markii madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama uu ku eedeeyey kuuriyada waqooyi inay ka dambeysay weerar dhinaca internetka oo waxyeello weyn u geystay sharikadda sony master obama ayaa sheegay in sharikadda sony ay qalad samaysay kadib markii ay baajisay sii deynta sheekadaasi majaajilada ah kadib markii kuwa internetka weerarka ku geysta ee kuuriyada waqooyi ay ku hanjabeen inay weeraro intaa dheer u geysan doonaan sharikadda haddii ay baahiso filimkaasi madaxweyne obama ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay waxa ku dhacay sharikadda sony laakiin waxa uu hadalkiisa intaa ku daray I'm sympathetic that Sony, as a private company, was worried about liabilities and this and that and the other. I wish uh, they'd spoken to me first.
aad baan ugu beerxawayaa buu yidhi ama nin ma nihin bulsho keligii taliye meel kala jooga uu u yeerin karo ama uu faafreeb ku samayn karo waxa ay halkan ka samaynayaan ma jirin buu yidhi astaan muujinaysa in dal kale uu qayb ka ahaa ama uu gacan ku siiyey kuuriyada waqooyi weerarkan dhinaca internetka ah waxa uu ku hanjabay in maraykanka uu arrintan jawaab ka bixin doono xukuumadda kuuriyada waqooyi oo ka jawaabaysay eedayntaasi loo soo jeediyey ayaa sheegtay inay caddaymo u hayso inaysan haba yaraatee ku lug lahayn weerarkaasi afyeen u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in eedayntu ay tahay mid lasoo dhoodhoobay oo maraykanka uu ka dhaadhiciyey shacabkiisa
maxamed colood xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinaya cabdicasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada muqdisho cabdiqani ayaan ka waraysanaya tartanka horyaalka kooxaha kubadda cagta ee soomaaliya oo shalay si rasmiya uga furmay magaalada muqdisho ugu horreynna waxaan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo horyaalkan shalay ka furmay magaalada muqdisho waa mahadsan tahay marka hore horyaalkan sida caadiga ah waa horyaalka heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta soomaaliyeed waana horyaal sanad kasta la qabto oo ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee xiriirka soomaliya kubadda kubadda cagta uu qabto waana tartanka ugu sarreeya ee dalka laga qabto horyaalku shaluu noo furmay oo bisha sagaal iyo toban ay ahayd december sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxaana runtii ka qeyb galaya toban kooxood ee heerka koowaada goobta lagu ciyaarayana waa garoonka banaadir stadium ama garoonka kubadda cagta banaadir oo ah garoomada ugu facaweyn ee dalka garoonka ugu horreeya loo dhisay horyaalkuna runtii waa arrin ama shaqo sanad kasta xiriirka uu qabto shaqooyinkiisa ka mid ah isla markaasna micnaha mar walbaba lagu soo saaraya ama ay lagu tayaynaya kubadda cagta waa tahay sanadkan waxaa ka qayb galaya toban kooxood waxaa igu maqaalaa oo la ii sheegay in markii hore ay sideed kooxood ka qayb geli jireen maxaa isbedelay sanadkan waxaa isbedelay markii hore horyaalku wuxuu ahaa sideed kooxood haddana aan uu gaaray xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ayaa toban looga dhigay sababtana waxa ay tahay in la tayeeyo farsamadii kubadda cagta in kooxihii ay helaan tartamo ku filan markay sideed kooxood ay yihiin tartamadu way yaraayeen konton iyo lix kilomitr hadda marka waxaa soo baxday marka in horyaalkeenii kooxaha ku tartamaya ee africa marka la fiiriyo dhinaceeda waxaana ahayn wadamada ugu kooxaha yar heerka koowaad marka waxay na tustay inaan biirino oo lagu daro kooxihii tiradooda toban naga dhigo ayadoo ujeedada u tahay tayaynta kubadda cagta in sare loo qaado farsamadii cayaartooyda ay kusoo bandhigayaan ay wakti u helaan iyo kooxihii oo awoodooda la rabo inay kusoo bandhigaan markay cayaaro badan helaan awoodooda ay soo bandhigi karaan marka iyo dadweynihii oo helaan wakti dheer ay ku fiirsadaan horyaalkii dalka marka marka horyaalku dhammaado oo ay soomaaliya ka qayb galayso tartamada bariga iyo qaaradda afrikaba ma tiradii kooxaha idinka qaybgelaya ayaa iyaguna badanaya barigii bartamo africa tirada nooga qayb galaysa sida caadiga koox walbay xaq u leedahay kooxa horyaalka qaada inay ka qayb gasho haddana waxaa furan fursad kale oo ah kooxdii kale iska bixin karta kharashaadka ay ku safrayso inay iyaduna ka qayb gasho marka numberka caadiga waa hal wadankiiba oo kooxda horyaalka qaaday ah iyo haddii wadanku uu yidhahdo koox kale ayaa rabta inay ka qayb gasho ayadana waa loo ogolaanayaa haddii kharashkeeda ayadoo iska bixinayso oo kooxdu matalan haddii ay kaalimaha hoose ka gasho tartanka laakiin ay awoodo kharashkii ciyaartooydooda ay ku qaadi lahayd oo ay tartanka uga qayb geli lahayd ma loo ogolaanaya ma ma sidaasay u shaqaysaa sidaas uma shaqayso laakiin waxaan ku idhi kooxda horyaalka qaada ee koob qaada ayaa ah inay xaq u leh inay ka qayb gasho haddii ayadu isbixin weydo xeer baa dal kasta u yaallo oo waxaa la siiyaa kooxda markaas ku xigta haddii ayadu isbixin karto markuu tartanku sponsor leeyaho la maalgelinayo kooxda koowaad caadiya u tagtaa oo kharashka ayaga waa laga bixinayaa waxaan ku yidhi hadii wadanku marka koox kale inay oo kharash haysata inay ka qayb gasho ay rabto waxaa loo fiirinayaa kaalimaha ay ku jiraan tii labaad tii saddexaad qaabkaasoo loo soconaya waa tahay marka macnuhu ma aha hadday heerka hoose ku jirto ay lacag haysato inay aadi karto saas maaha waa tahay tayada wax u dhimaysa iyo heerka waa tahay waa tahay marka tobankan kooxood iminka horyaalka uu magaalada muqdisho uga furmay intuba magaalada muqdisho ay kasoo jeedaan idinkuna xiriirkii soomaaliyada ee kubadda cagta magacii baad wadataan dee soomaaliyana meelo badan baa soomaaliya ah marka maxaa ay u imaan waayeen ama aada u keeni weydeen kooxo kale oo magaalooyinka waddankaad uga soo qaadi weydeen si ay tartanka uga qayb galaan horta aada u mahadsan tahay waa su-aal oo inta badan wariyaana weydiiyaan annagu magaceenna waa xiriirka soomaalida kubadda cagta taas been ma ahan sidoo kalena waxaa mas-uuliyaddeeduna saaran tahay xilligan in aan micnaha fursadda kubadda cagta gaarsiino dalka oo dhan taas muran kama taagna labadaas su-aashu marka waxay tahay kooxoo dhan horta muqdisho kama soo jeedaan laakiin muqdishona kuwaa degan agaarkeedana kuwaa ka yimaada sida gobolada ku dhow shabeellaha dhexe shabeellaha hoose oo kaleeto laakiin micnuhu wadamada adduunka meesha ay gaareen ma gaarsiisanin sidaa la socoto soomaaliya kubaddeeda cagta xilligii laga soo bilaabay isticmaalka ilaa xilligii xorriyadda ilaa dowladda dhexe ay ka dhaceysay horyaalka dalka waxaa lagu ciyaarayay magaalada muqdisho waxaa lagu bilowna maaha waa wax hore u socday sidoo kalena kooxuhu berigaas jiray toban bay ahaayeen waxayna kurajesgaraysnaayeen ama ay u diiwaan gashanaayeen oo kharashkoodii magacoodaba la wareegay wasaaradihii iyo hay-adihii dawladda u dhisnaa ma jirin kooxa private ah ama ama dad khaasi leeyahay ee horyaalka qayb galayana ma jirin marka dhaqankaas waa mid hore u jiray mid xiriir kubadda cagtu hadda bilaaba ma aha waa tahay xilligii isticmaalka ilaah iyo xilligii dambaa lagu dhaqmaya laakiin xiriir kubadda cagtu arrintaas waxbuu ka bedelay hadda oo waxaan bilaabi rabnaa in zone kasta aynaan goboladii saddex saddex siday isugu dhow yihiin la isugu geeyo kalaabiyadooda la diiwaan geliyo oo aan bilowno wax la yidhaahdo regional league wax la yidhahdo ama horyaalka gobolladoo kale inaan bilowno sida ay wadamada kaleo africa naga horumarsanba ay sameeyeen marka taas dadaalkeeda waa ku jirnaa Waa tahay.
laakiin inay kooxaha gobolada jooga ay ka wada qayb qaataan laakiin dad furan laakiin xiriirku uu abuurayo haddii alla idmo laakiin cabdiqani dadka idin dhaliila waxay ku doodayaan in xiriirka een, magacan soomaaliyeed afkuunaad ka tihiin ee xiriirkiinu muqdishoun ku kooban yahay oo aydan gaarsiisnayn meelihii kale ee soomaaliya oo eh, matalan iminka mar haddii soomaaliya ay kala gogoantay kala qoqobantahay in degaan walba isna xiriirki- xiriirkiisa u gaar ahaaneed uu samaystay oonay jirin isku xirnaan een, ah, ka dhexaysa dooda noocaasaa jirta marka maxaad uga jawaabaysaa dooda noocaasa hadda adiga ii sheegay waxaan umalaynaya in adigu qabto aysan goboladu qabin sababta waxay tahay gobolada waxaan la leenahay xiriir toos ah ayaan la leenahay ee kubaddooda cagta doodahaasoo kale marka la sameynayna wariyaha waxaa ku wanaagsan inuu dadka doodaas qaba uu kul barnaamijka martida iyo microfoonka oo kaleeto aada noogu yeertaan dood cilmiyeysan oo soomaaliyeysan oo horumar oo horumar taabanaysana aada noo wada qabataan aan dhegaysano dadka goboladu waxa ay leeyihiin laakiin adinka inaan u dhihin annaguna aan mas-uuliyadii kubadda cagtaan haynaa aan ka jawaabno waa tahay markaan usoo noqdo sida aa u tiri markaan usoo noqdo sida aa su-aasha u tiri Een, qof kasta wax qabaa la yidhi waa lagu dhaliilaya waxba ha qabanin ma lagu dhaliilayo mas-uuliyadaan haynaa waana dhaliilaya laakiin waxaan ogolnahay dhaliisha wax dhisaysa waa soo dhaweynaynaa waa wax soomaali leedahay wax anagu leenahay maahan waa tahay in in in wax wax inay dadku wax ka dhahaan aragtidoodana way furan tahay marka ama dood noo qabto aan dhegaysano een, doodii wax dhisaysa waa waa soo dhaweynaynay laakiin sidaa adigu u tiri kolley anagu albaabkeenu wuu u furan yahay cid kastoo na dhaliilaysa inaan ka qancino waxa ay tabanayaan waa tahay albaabkeenu wuu laakiin- furan yahay laakiin anigu waxaan kuu sheegay waa fikirkii dhinaca kale ay qabeen iyo doodihii dhinaca kale ka jireen Een, puntland oo kale xiriir baa iyaguna ay gaar u leeyihiin Een, maamulada kale jubbaland oo kale ayaan dhexdaas iyaguna xiriir bay ku dhawaaqeen Een, somalilan oo iyagu kaba go-aan dalka iyaguna ciyaarahooda iyo qaabkooda u maamulaan marka doodaha noocaasa dhinaca ka imanaya Een, waxay idinku riixayaan in xiriirkan inkastoo aqoonsigii guud aad haysataan laakiin haddana muqdisho ku kooban yahay Een, horta een, muqdisho in la deganaado cudur ma ahan mana ahan wax cusub oo hadda bilaabanaya muqdisho waa caasimadii dalka soomaaliya oo dhan aana isku een, wax ay samaysata ay tahay wax annagu aan bilaawna maaha xiriir kastoo adduunka ka jirana waxaa micnaha uu degan yahay magaalo madaxdu degan yahay Een, sida hadda aad sheegtay maamul goboleedyada een, dhi- een, hadda aad sheegtay ee dhisan waxaa la rabaa horta in la fahmo isboortiga iyo siyaasaduna aysan isku mid ahayn isboortigu waa dad isku furan meel kasta uu degan yahay iyo gobol kasta uu degan yahay iyo siyaasad kasta uu aaminsan yahay annaga wax culeys naguma hayso qofka soomaaliga siyaasaduu raba ha aaminsanaado gobolkuu raba ha deganaado maamulkuu raba ha hoos tago waa tahay annagu ma hortaagin intaas laakiin waxaa naga dhexeeya waxay tahay kubadda cagta dalka naga dhexaysa waxaanan aada u codsanayaa in aan la siyaasadaynin ciyaaraha oo dadka ciyaaraha maamula ay isku furnaadaan kana shaqeeyaan horumarinta kubadda cagta waa tahay maamul goboleedyada hadda aad tilmaantay xiriirada ka dhisan link xoog la- hadda aan leenahay hadda aan kula hadlayo een, xiriirka kubadda cagtu wuxuu dhowaan u safrayaa magaalada kismaayo een, oo ay degan yihiin jubbaland maamulka jubbaland ay maamulaan ayuu u safraya wuxuuna kasoo qabanaya horumarin kubadda cagta sidoo kale puntland xiriir xoog laan leenahay kubaddooda cagta iyo goboladooda xiriir wanaagsan aa naga dhexeeya ayagoo kalena waan u soconnaa inaan la fadhiisano kubadda cagtan aan la horumarino Waa tahay.
marka dadka kubadda cagta maamulo fursad hala siiyo waxaan codsanayaa inaan la siyaasadayn ciyaaraha maadaama siyaasaddu mamnuuc ka tahay waa tahay waayo waan ka soconaya haddaba En, eh, kooxaha iminka muqdisho aad tartanka uga furteen ee tobanka ah iyaga markaad eh, aan ku weydiiyo yaa iska leh milkiliyadda en, kooxahan adduunka sidiisaba waxaa la raacaa dastuur een, ama, een, xeera la raacaa xeerarka caalamiga ah ee dhisan ee, ama adduunka ah ama qaaradda ah ama dalalku leeyihiin sida naadiyada loo yeesho waa saddex nooc Een, naadiyada qof baa yeelan kara qof shaksi ah oo oo, oo hantila ah ayaa naadi samaysan kara xeerarka u ogol caalamiga ah Een, waxaa samaysan karta community meel degan ama degaan meel deganaa koox samaysan kara waxaa samaysan kara hay-ad ama shirkad ama company wixii loo garanayo iyagana way samaysan karaan intaas ayayna kooxuhu ka kooban yihiin qaar qof baa iskale qaar degaan bay ka dhisan yihiin qaarna shirkadaa iskale waana wax xeerka kubadda cagta caalamku waafaqsan qof kastoo soomaaliya ama hay-ada midigan ay samaysan karaan marka kooxaha ama kalaabiyada tobanka ah ee u furma oo hadda u furma horyaalku intaasoo ka kooban yihiin Waa tahay.
Een, waana wax ay xaq u leeyihiin inay samaystaan Een, eh, kolley markii ciyaaro la furo oo garoon ciyaaro lagu ciyaaray dad badan baa kasoo qayb gala oo daawa daawasho u yimaada Een, dadkaasna waxay ku soo galaan kolley garoonka een, lacag oo meesha dakhli baa ka dhasha marka een, bal iiga waran xogta ku saabsan een, ah, lacagaha dakhliga ee ciyaarahan kasoo xarooda iyo qaabka loo qaybiyo iyo meelahay kala tagaan sideedaba een, een, hadafkeena kubadda cagtu wax aada muhiim u ah dadweynaha ciyaaraha haysay ciyaaraha daawadaan sidaa la socotana dadka ciyaaraha daawada waa dadka ugu een, danyarta ayaa u badan waxa ciyaaraha xiiseeya ama daawada dadka hantiliyaasha ama ganacsada ciyaaraha een, xog badanna kama hayaan Een, qaabka loo maamulana de waa qaab degsan oo nidaam ah oo ay cid kasta ka warqabto L- saasaana lagu maamulaa Een, laakiin lacag buuran hadda garoomada laga aruuri ma jiraan Imisuu Waxaana qofkii loo marka- samaynayaa imi- dadka imisaa markaa ciyaaraha- qof- dadka ciyaaraha daawada oo u badan dadka jaabyarta ah imisa markaa qofkii laga qaadaa markuu een, matalan ciya- tartankii shalay furmo oo kale sawiradeeda waxaan ka arkayay dad badan inay kasoo qayb galeen halkii qof imisaad ka qaadaan Ee, waxay ku xiran tahay hadalba ciyaaraha la daawanayo sida adduunka oo kale hadda een, ciyaaro aysan isku qiimo u ahayn ay meel kasta isku mid laga yahay lacagta ugu yaroo lagu galo garoonka waa lacag shan kun oo soomaali ah Een, waxaa kaloo lagu galaa marmarka qaar toban kun oo soomaali ah waxaan ugu badan lacagta ugu badan ee la dhiiba ciyaarta ugu weyn waxay noqonaysaa labaatan kun oo shan oo soomaali marka waa wax un inta hal dollar iyo iyo iyo kasii yar iyo kasii yar u badan micnaha micnaha ugu ba- qar- kooxda micnaha ciyaarta ugu badan ee, ama ugu xisaab badan ayaa waxay tahay maximum lacagta la qaado hal dollar iyo ka yar waa tahay marka kooxaha eh, labada kooxood ee maalintaa ciyaaraya iyagu percentageka ay ku leeyihiin dakhliga maalintaa soo xarooda waa imisa Een, kooxaha een, waxay kuleeyihin waa nidaam qoran waa nidaam financial system annaga noo yaalla waaye kooxeena inta ku ciyaanaysana ay ka warqabaan marka taas een, wax maruna ka tagan habeeraatee ma jiro waa tahay idinka xiriirkeenna max- taageero noocee baad ka heshaan xiriirka eh, caalamiga ee fifa Een, xiriirka caalamiga ee fifa een, waa xiriir een, maamulaha laba boqol iyo sagaal xiriir kubadda cagta ee adduunka ka jira annagan aan member ka nahay kuwaasaan ka mid nahay si isku mid aana loo maamulo marka Een, max- taageerada aan helnana ma jir ma jirto taageero gaara oo xiriirka suuban kubadda cagta uu helo ee aan ka ahayn taageerada kubadda cagta adduunka loo fidiyo kuwaas ayaana la midnahay waana wax qorshaysan cid kastana ay ka ogaan karto programyada fifa ay ka ogaan karto laakiin Waa wax horyaal- qarsoon.
horyaalada noocan oo kalea ma dhinaca maaliyadda iyo dhinaca qalabka idinka caawiyaan ma tababarada idin siiyaan Een, eh, sidee idin caawiyaan Een, sida nidaamka kubadda cagta ah ho- cid kasta horyaalka ay qabanayso lagama caawiyo wadanka horyaalkiisa iyo kooxihiisa asaga ayaa la rabaa waajib saaran waaye inay horyaalna qabtaan ciyaaraanna mana lagu caawiyo laakiin waxyaabaha nalaga caawiya waxaa ka mid a dhinaca aqoonta waa laga caawiyaa Een, hadday noqon lahayd een, sare uqaadida aqoonta garsoorka macalimiinta iyo maamulkaba taas fifa way naga caawisaa oo ta- waa wax oo la wada ogyahay Ee, waxay kaloo fifa naga caawisaa een, mashaariicda kaleeto ee, ee, oo horumarinta ah sida in kan dhallaanka lagu horumarinayo kubadda ayagoo yar Ee, sida oo kaleeto in haddii een, garoomo kale aan dhulkiisa aan helno in naloo dayactiro Een, waana waxyaabaha hadda afarta sane ee soo socota qorshaha xiriir kubadda cagta ku jira in gobolada dalka een, garoomadooda qaar ka mid a in la dayactiro haddii ilaa yirahdo marka waxyaabaha la- een, ay fifa qabato kuwaas ayaa ka mid a programyada wax lagu horumarinaya laakiin horyaalkaaga inaad qabato waa waajib ku saaran wax fano ay fifa ku bixisaa weerarkeena ma jirto waa tahay Een, garoonka weyn ee stadium muqdisho weli waxaa ku sugan ciidamada amisom ee dalka jooga Een, ah, dadaal baad u gasheen oo aad doonayseen in ciidamadaasi ay ka baxaan amisom dhowr jeer bay sheegeen inay ka baxayaan laakiin arintaasi ma suuro gelin Een, ah, bal xog naga sii een, waxa hortaagan in ciidamadaasi ay garoonka ka guuraan waxaa horta aada ugu mahadsan tahay sida aad xogta u hayso aan ka hadalnay inay ballan qaadeen in ka bixi waayeen inta idaacadu inay ogyihiin oo soo dhaweynaya arrin macaan waaye Een, laakiin su-aashaas waxaan jeclaan lahaa inaad weydiisaan wasiirka dhanida isboortiga arrintaas waa arrin dowladda xayiran jawaabteeda iyo su-aasheedana waxay ku fiican tahay in kubadda cagtu kaalintiisii uu qaatay oo ahaa inaan la shirno inaan dhahno nooga baxa inaan sameyno een, warbaahinta aan lahaanoo dhahno garoonka u baanahay inay ballan qaadaan xataa waa la waraystay waa ogtiin sida sheegtay intaas ayaan ku egnaa laakiin intaas wixii kasii badan waa arrin een, mas-uuliyiinta dowladda u taalla jecelahan inaad ka wareegtiin mas-uuliyiinta ku shaqada leh arrintaas laakiin waxaa xaqiiqa ah in garoonka kubadda cagta ee istaadi muqdisho aada loogu baahan yahay marka cabashadiinu ma gaarsiisanta ilaa aada fifa arintan u sheegteen si iyadu qudheedu ay cadaadis u saarto dowladda soomaaliya oo si maadaama garoonkan aad u baahantiin in laga baxo oo aanu hayn meel ciidan ay markaasi dowladdu cadaadiskaas loo saar fifa ma ka warqabta arrintan fifa dalka iskama leh dalka soomaaliya iska leh garoonkana soomaaliya iska leh laakiin way fifa media way akristaa wayna ka warqabtaa wayna arkeen waxa fifa ay awoodo waa in ay programmyo garoonka wax u tiraya ama lagu dayactiraya ee u samaysa ayay fifa awoodaa laakiin dalka soomaaliya iska leh cidda la raba inay xanuunkaas gaaro waa mas-uuliyiinta dowladda oo la rabo inay fahmaan in dhalinyaradu goobtan u baahan tahay muhiimna ay tahay in loo baneeyo waata marka haddii ay sidaad idinku waxu doonaysaan in garoonkan laga baxo aanay suuro gelin idinka ka xiriir ahaan soomaali iyo kooxahan horyaalka iyo dadkan faraha badan ciyaaraha jecel maxaa idiin qorshaysan tallaabo nooceed qaadi kartaan tallaabada nooca aan qaadayna waxay tahay goobaha aan haysano iyo goobaha aan heli karno inaan shaqooyinkeena ku wadano taas ayaa tallaabooyinka aan qaadi karna keliya ay tahay laakiin wax ka baxsan mahayno mudane cabdiqani siciid carab aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wakhtigaaga iyo inaad barnaamijka martida mikrofoonka v o a ka qayb gasho adinkaa ku mahadsan walaal wax dheer ma jiraan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenni martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada muqdisho intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada cawayska washington iyo sahre ciidla nur
barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida inanban aan isbaranay inanka muddo dheer markaan isnaqaanay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtaynan indhala waxaana waxay igu adkaatay soo gudbintiisa inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaaday waa gabadh xagga indhaha naafa ka ah oo aan waxba ka arag balse sidaasi aad maqlaysaan bay inoo sheegtay inay caashaqday wiil aanay weligeed arag waxaana inoo sharxi doontaa tilmaamaha ay wiilkaasi ku jeclaatay iyo waxa ay ku raacday waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaha iyo fanaanadii igraan jaamac ismaaciil qaybtii ugu dambaysay waraysigii inoo soo taxnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay bilowna ee xaawo jaamac cabdi waa gabadh dhallinyaro ah oo rabbihiibo u siiyey hal abuurka iyo cabbiraadda waxyaabaha ku gadaaman hase ahaatee xaawa waa gabadh indhala oo aan waxba arki karin balse daah kama saarna nolosha qaybaheeda kala duwan xaawo waxbay barataa bulshaday wacyigelisaa dhallinyaronimadeedana faceed ayay la jaan qaadaa oo waxay ka warramaysaa jacayl daran oo soo maray iyo wiil ay caashaqday astaamihiisa ay ku sifaynayso suugaanteedana si qurxoon ay ugu xardhayso jacaylka iyo saamaynta uu ku yeeshay xaawo waxay ku dhalatay gobolka mudug balse waxay waxbarasho u joogtaa magaalada hargeysa sida ay u sheegtay barnaamijka caweyska washington wariyaha v o wda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa xaawo ka waraystay arrimo kala duwan aan idiinku wareejiya barkhad xaawo jaamac cabdi marka ugu horse bal aynu ku horeyno taariikh nololeedkaaga in yaroo koobanoo ka mid a aad baad u mahadsantahay no barkhad aniga magacay waxaa layidhahdaa xaawo jaamac cabdi waxaan ku dhashay gobolka mudug degmada towfiiq laydha halkaasaan kusoo barbaaray waqhtigay inta badanna halka ayaan kusoo qaatay waxay i xigtay magaalada hargeysa oo labada kun iyo sagaalkii aanu imiday waxbarasho halkaas waan ka bilaabay dugsigay hoose dhexe ilaa iminkana aan ka dhigto
waayahay xaawa sugaanta waa tirisaa ama maansooyinka ama gabayada sugaan oo dhan markii la sugeeyo markii hore saas tidhaahdo alele ereyaad sugeysay oo sugaan baad samaysay maxay ahayd
aad baad umahadsantahay markii la yidhahdo suugaanta goormaad samaysay waxaan dhahdaa anigoo ku dhashayba waayo waxaa sidaa u leeyahay sideed jir baan ahaa markii aan ereyo sameeyey ereyaan xusi karay imika oo aan xasuusanahay taasoo aan oran karo waxay ahayd qiso ayaa xambaarsanayd qisadina dhex martay anigii waraabaha la oran jiray ciirs waraabe waxay ku saabsanayd gabadh indhala oo ambatay marka anigii ahayd waqti waqtidi ka mida waan ambaday ambadkiiba waxaan meel isagoo hornimidee waraabe waraabiba markaa ka dalbado in uu caawiyo ama uu xaafadayda ama ciddii la raadiyo erayo haddaan kaaga xiso hees magaceeda leerahda ciirs waraab oo halkaa ku jirtay waxay ku leedahay ma og tahay ciira muruqlaay cimri male adduunkuyo cosabkii daraadbaa ciira qarisamaanto calcalyada xareedii shalay laga cabaayaan iminka caagid laga helin anna waxaan cawaysiyo dharaar kaa cabsoodoo laygu kaacanaantaba caawaba haddii aan cagahaaga joogsaday walow aan camool ahay oonan caynada arag weheshadii codkaagee ciirsi kaale ii noqo marka inantii waxaa sheegaysa inaanay arkaynin hase yeeshee codkiisa iyo jabaqdaysa ay maqlaysa ay ka dhiganaysa wehel waraabihii ood moodo markaa inaa aada ula yaaban yahay qof biniaadanoo caawimaad weydiistanaya ayaa ku halceliyay inantii ama jawaab soo celiya waxa uu yidhi caam ahaan adduunyada cagta meesha saadhiyo cunahaa wax kuu mara casiis baa qorsheeyo calaf weeye ku qoran anna waxaan caraabada baahida la cararoo cido guuray tiigsado cad baruura iyo jiir miyaa caawa ii yimid mise cadow idilaya colbaa kaa shirayso mise cadow idilaya cid baa kaa shirayso coli doonayaa tahay bal caddee warkaago cadrad yahay waxa ii sheeg wiil waraabi waxaa ka muuqataa inuu fikrado kala duwan maskaxdiisa ku jirto oo isweydiinayo u leeyahy nantayare marunbaa mariya ah waan gartay markaa intaanad adigu qofaynta samayn ee aanad halcelintiisa iyo jawaab celintiisa aanad tirinin waraabuhu siduu kuula muuqday runtii sawirka waa mid dhaba haseyeesheana waxaan u sameeyo uun erayadan baa isuu gegeeyo haseyeeshee sawirka codkiisa waan maqlayay jabaqdiisa waan maqlayay inay hor socdayna waan dareemi karay waan garta markaa muxuu ku jawaabay isagu intee leeg miyuu ku raacay miyuu ku soo dhoweeyey halkii aad doonaysay caawimadaad rabtay ma kuu fuliyey sida ka muuqataa heestan waxa weydiiyey su-aal uma xaqiiqsana ilaa imika u rumaysan kari laaya inay waxaan tahay ina yaroo caawimaad weydiisanaysa kadibna ii cadee warkaaguu yidhi sida aan kusoo gabagabanay bejka hore marka inantiiba hadalka kusoo noqoto iyadoo mooda inay isfaahfaahin ballaaran ka bixinayso inay tahay inan taayar oo caawimaada u baahan ayaa waxay tidhi anaa kuu caddeeyay cidda aad arkaysaa caad maahe waa ani bar horta marka hore hubso waa inaa yar waxaa kula hadlaya aniga cundaygama shayse colna maahe waa nabad bay tiri calaf maahee waa magan anigoon calooshiyo cindigayga ku bahayn cid sidaada qurux badan waraabihi way la hadlaysaaday cid sidaada qurux badan ama aqli ka waafiya marti inay ka cabataa caawana waraabow waxaan kaa cadsanayaa caamiyo indhaloo ciddiisa ka lumayo itaalciilibaane ciirsi kaale ii noqo ciddaydina iigiye halkaasuu marka waraabo caawimaada ka fidinaya ayoo uu leeyahay cajiib weeye dunidayo cadceedii dhacaysiyo waagii soo cadaadaba cibaaraad arkaysa goormaa cilaaqaad cidda noo horreeyo ciirsi naga dhexayn jira dee biniaadankii waraabaha goormaa ciirsi ka dhexeeya buu kuleeyahay moogta yaa waan gartay goormaa cilaaqaad cidda loo oreeyo ciirsa naga dhexan jiray hayeeshee cudoonay caqligaagan badaniyo wuxuu yidhi hayeeshee cudoonay caws baan magantii halaynine caqligaagan badaniyo dhaqankeenna culus iyo cabashadaadan badan baan kuga caawinayaa imikana cudoonaya ciddii ku geeye cuskoo saynta soo raac buu yidhi moogta macnihii soo dabagala anaa ku kaxayna haa halkaasii ku dhacday marka waraaba caawimaadiisii sidaasuu fariin baan ii soo dhiibay oo waxay dee waraabuu dadku siday ka aaminsan yihiin ma iyo dadka u sheeg markii aad soo dabagasheen ama aad ku horgalay aad dabagashay adigoo jabaqdiisa raacaya sababta maad arkaynin halkeebuu ku geeyey runtii waxaa cajiib ah sidaan u soconnay in aan soo gaarnay xaafadii ama cidda jabaqdeedii ii badashay waraaba codkiisii iyo jabaqdiis aan dhagaysanayay ama aan daba socday inuu ii badashayba caruurtii iyo xoolihii iyo dadkii kale cid jabaqdoodii inaan maqlay kadibna aan u yeedhay cod dheer ku yidhi dadkii aan magacyadooda garanayay sidii laygu yimid markaa laygu kaxeeyay markii aad dadka uga sheekaysay qisadeeda dhex marta adiga waraabaha dareen celin noocmaa baad kala kulantay runtii dadka waxaad moodaa waraabaha qudhiisa markaad dhex eegto maantadani waxaa ka muuqato inuu aada ula yaaban yahay laakiin oo waxa dhacay dadkuna sidaasi la-eg waxay ku noqotay cajiib oo wax aan caadi ahayn oo suurtagal ahaynoo la sameeyey ayay la noqotay hase yeeshee dee adduunyada wax walba way ka dhacaan waan garta halkaasi waxa weeyaan barbilowgii baddaada suugaanta iyo wakhtigaad sid waad bilowday ama ugu horreysay bal aynu ku horeyna jacaylka isaga maxaad ka tidhi
mahadsanid jacaylka waxaan ka yidhi wakhtigan runtii qudhada aada u daayaar ah oo jacayl soo maray jacaylkoo ku soo maray bal qisadaana la wadaag inan baan aan isbaranay inanka muddo dheer markaan isnaqaanay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtaynan indhala waxaan waxay igu adkaatay soo gudbintiisa inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaadat hase yeeshee dhiirigelin iyo dareen dadaal badanaan sameeyey waxay ii suurto gashay inaan inankii soo hor fadhiistoon u sheego dareenka aan u hayo jacaylka aan u qabo kadib markaas ayaa waxaa iga yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinay taasoo ahayd inuu caqabada iga dhigay adigu waad indhala adahay sidawdii jeclaatay ama ima jeclaan kartiba wax macquula maaha inay gabadh indhala wax jeclaato waayo jacaylku waxau iisoo maray waxauu dadka usoo maraa indhaha soo adeegsanayo maahmahdii oran jirtay waxay indha arkaanba ilka gooyaan xaawo iyo sheekada jacaylka ah ee soo martay toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa innagoo ka war sugayna xaawa jacaylkaasi ma ku guulaysatay haatan aynu eegna qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysigii fanaanada ikraan jaamac ismaaciil ikraanay hore waxaad iigu sheegtay inaad fanka ku soo bilowday adigoo aada u da'yar ruwaayada aad ka qayb qaadatay kadibna ay heesuhu kuugu xigeen marka laga yimaado ruwaayadahaasi bilowgii fankaaga haatan inkasta oo aanu jirin wax tiyaatar ahi masraxiyad ama ruwaayadaad dhigtaan ma jiraan waayahan hayo barnaamij yaro saxasaxa ah oo oo hay-ada ayaa waxaan ka matelaa islaan leexaas waan gartay markaasaan dhahdaa nayaa waa idanta naa waxaan kuu sheegaya anaga dumarka yagii hore anagu ragaabjaanama nooga soo dhaadegay waxaa ku yidhi haddii nala furo eeda ay haan jirto dhigdaxadaanu ku dhaba jirna waxay ohan jirta allaha i furi idinkuna imika isguursatay baa isfuraysa naasay dhaakaysa dhahana
ikraaney anigii aad ila hadlaysayba waxaan u qaatay imika inay islaal xaasan laydhaa ila hadlayso waan gartay ee dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna
jacayga gurigooda bow maqaba jacaylkayga gurigooda bow
aynu heestaasi guddi intaasi ku soo dhaafno caawa socod baradkaagii fanka ayaan jeclaystay inaynu dib ugu noqonno maadaama waynu wax badan heesahaaga dhan kastaba u galnay welina aanay fari ka qodnayn ikraan intaanad fanka soo gelin oo heese aad leeday aanad qaadin ma jireen fanaaniinaad heesahooda jeclayd maye wallaahi waan jeclaayo qadro daahir cige ayaan jeclaa iyo nimco yaasiin iyo saynab cige iyo ayaan jeclaa heesahooda imikana de yurubeya ama aashaqayba oo boqoradii fanka waa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo ha filimka waa isoo iyada iyada isoo biirtay waan gartay marka ma u sheegtay markaa yurub maadaamood magaalo isla joogtaan allahu akbar ha isgabo habeenkii ko hoonkeeda anagoo xasbad ayuun baa arkay iyadoo kaba ku heesay afartii bay ahayd labadii kun iyo afartii ha waan gartay mayeerkii bay ahayd markaasa cabdilaasilo kaba suutumaya markaas intayskooyin markaasaa heesaha loo sameeyo oo saqiiro wallahi oo bila ayaan isayn karinba haddaan ko fanaan cod macaan u heesay haddaan arko maba isayn karaba ilaa alaan buu fanku markaa dhuuxaaga iyo dhiigaaga ku jira igraane
waxaan ku ii halkaasaan ka waday adaalayaae hahehalo
waan gartay ikraane qoyskaaga ma waxaa ku jira dad fanaaniina oo ama dad gabii jiray oo aad la odhan kara ikraan way hidaysatay ha ha cabdi iidaan iidaan faarax cabdi iidaan faarax cabdi iidaan baa absigay ha ayaa absigay ahaa haya
maxamed cumar huuriyo hayba u abti ahaa maxamed cumar huuriyo ha ilaahay naxariista naha siiya halkaasaan ka hidaysanaya labadaba allah naxariista waa dhinteen waan gartay marka aad fanka kusoo biirtay qoyskaaga wax kaaga yimid oo caqabadihi ma jirtaayoo lagu yidhi hagelin fanaannimada ee ka joog aada sacuudigu ku maqnaayo sacuudigu joogay waan gartay hooya waxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka haye deedna halkii kooxdan waxay ahayd kooxdii ururka dhalinyarada ee xisbigay haayeen deedna waxay way markaa hooyona way ogolaatay aabana waabuu maqnaa sidaad ii sheegtay ha ha waan gartay sacuudiga markii warkiisa uu warkaagu gaadhay aabbahaa in inantii ikraan fanaanad noqotay muxuu kaaga soo falceliyey halo waxba ma imuu oran ilaahayba dee ii fikray waxaa ku uri eesahayga isagoo dhegeysta iu qayinay si dambe dee layn baxay waa hagaag ikraanay mar kale aynu ku nasanno heesahaagii gaar ahaana kuwii aad muddooyinkii hore qaaday gabagabadii barnaamijkeenna caweyska washington ayaynu soo gaadhnay kraan jaamac ismaaciil waxaan adigii dhegaystayaashaba idinku dhaafayaa heestaasi baaldahab inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonnana sidaa iyo caweysi wanaagsan
waa hagaag barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasi uga gudbaynaa sahre ciidla nuur ayaa inala socodsiinaysay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan haatanna baraawe wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey soomaaliya nicholas key iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa maanta gaadhay magaalada baraawe oo ka mid ah goobaha dhowaan laga qabsaday ururka al-shabaab magaalada baraawe ayaa caasimad u noqonaysa maamulka cusub ee koonfur galbeed haddaba waryaheena saare cabdi axmed ayaa safarkan iyo weliba baaritaano socda oo la xiriira dhuxul baraawe laga dhoofiyey waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir nuur c d
socdaalkooda wuxuu ahaa madaxweynaha wuxuu runtii xariga ka jarayay runtii in xarunta ismaamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inay tahay magaalada baraawe ee gobolka shabeelle hoose halkaas macnaha in xaruntii inuu soo booqdo ayuu yimid iyo in shacabkii macnaha iyo deegaankii oo dhan ba maxaan ku rahdaa inuu soo booqdo oo halkaas maxaan ku rahda si diiran loogu soo dhaweeyey ambasador nicholas kayna runtii asna waa booqashadii ugu horreysa uu ku yimaado shabeellada hoose asna wuxuu ballan qaaday in boorkii maxaan ku rahdaa ee degmada baraawe elberi weyn in laga dhisi doono sidii dowladda in la dhisi doono in mashaariic badan maxaan ku rahdaa u n-ka iyo heedaha qaramada midoobay ee hoos yimaado inay samayn doonaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya asna saas oo kale shacabka wuxuu ugu baaqay dib u heshiisiin waayahay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose hay-adihii dawliga ahaa wakhtigan ma yihiin kuwo u diyaarsan in lagu qabto hooshaasi uu raadinayo madaxweynaha maamulka saddexda gobol sahrower horta magaaladan baraawe magaalo degan waaye waxaana degan shacab oo isku dhaf ah hab la kala badnaado waxaa ku nool shacab reer magaal ah oo adi yani isir ule maanakamida dadka reeraha mana oo dhihi jiray soomaaliya baraawa ugu horreysay dadka degan halkani waa diyaar shacabkii macnaha waa magaalo u diyaarsan way laakiin hadda agabkii iyo qalabkii xafiisyadii haba yaraatee wax diyaarsan ma jiraan laakiin haddii wixii ka dambeeya kollayta madaxweyne uu ballan qaadeen oo dhis waa tahay ee guddoomiye adigoo mahadsan bal waxaad iga warantaa guddoomiyihii degmadaasi baraawe oo ee, goor sii horreysay lagu eedeeyey dhuxul laga dhoofiye degmada baraawe ayaa xabsi ku jira xaalkiisa xagguu ku dambeeyey isaga xaalkiisa ee dowladda dhexe runtii ayaa xirtay gaar ahaan xafiiska xeerilaaliyaha guud xeerilaaliyaha isagaa yimid magaalada baraawe iyo saraakiil la socdaan kolitaba waxaa lagu soo eedeeyey e, sarka- gudoomiyaha degmada keliya maahan saraakiil badan aa la xiran e, ciidamada maxaanka xooga dalka soomaaliya booliiska iyo nabadsuguda kulli kolitaba de waxa un aniga hadda e, ka maamul ahaan hadda anigu maana joogin oo wafdigii waxaan ku jiray madaxweynaha oo ku banheegan shirkii new dealka aadaan ku jiray waa wixiina gadaashayda ay dhaceen marka de hadda laftiga xaalkii waa ku guda jirnaa in si fiican dowladda inay u baadho hadday dembi leeyihiin waa kaas haddayn dembi lahayn in si degdega loo soo daayo micnaha weli wuu xiran yahaad ula jeedaa soo ma
Ah, waa xiran yihiin ha isagiyo ragga ganacsatada iyo saraakiisha kale
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur siidi oo khadka taleefonka isagoo baraawe jooga ugu warramayay waryaheena sahra cabdi axmed laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga eh, dhegaysanaysaan weli gunaanad waa hagaag gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa haddii qodobada ugu doorka roon aan idiin sheego idaacaddeenna waxaa ka mid ahaa madaxweynayaasha dowladda soomaaliya iyo somalilan ayaa ku sugan magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti halkaasi oo kulamo ay caawo uga bilaabanayaan iyo maalinta berri haddii ee beydmo Een, sidoo kale qaramada midoobey ayaa shalay toole liiska dadka saaran cunaqabataynta waxay ka saartay sheekh eh, mid ka mid a hogaamiyaasha een, kooxda al-shabaab oo lagu magacaabo sheekh maxamed siciid atam oo isagu eh, ururka al-shabaab ka tirsanaa kana mid ah hogaamiyaashii ku sugnaa galgala oo isagu hore uu shaaciyey in uu nabadda qaatay dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aankaasi golaha ammaanka qaramada midoobey ay liiska cunaqabataynta uga saareen sheekh atam wararka caalamkana waxaa ugu waaweynaa dowladda kuuriya kuuriyada waqooyi ayaa iska fogeysay eedeynta uga timid maraykanka ee ku aadan inay ka dambeysay weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday shirkadda sony waxayna eedeyntaasi ku tilmaantay aflagaado aan sal lahayn guud ahaan idaacaddeenina waa naga intaas intaan berri toole dib u kulmi doonno waagaabahada v o a oo dhammaan idinleh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.